You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
dagaal beelaad u dhexeeya beelo walaalo ah oo isla dega ayaa ka kala dhacay deegaano ka mid ah gobolada galgaduud iyo shabcilaha dhexe oo ka kala tirsan maamulada galmudug iyo hirshabelle dagaalada oo ahaa kuwii ugu culusaa ee deegaanadaasi ka dhaca muddooyinkani ayaa waxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo barakac xoogan iyadoona dagaalka ka dhacay deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud uu bilowday xilli habeenbara markii maleeshiya la sheegay inay taabacsan yihiin maamulka galmudug ay weerar ku soo qaadeen deegaanka xeraale halkaasoo ay iska cabin kala kulmeen maleeshiyaad iyaguna halka ku sugnaa dagaalka halkaasi ka dhacay ayaa socday saacadaad u fara badan kaasi oo la xaqiijiyey inay ku dhinteen dad gaaraya afartan ruux oo u badan maleeshiyaadkii dagaalamayey halka tiro intaa la-egna ay ku dhaawacmeen dadka tirada badan ee ku dhaawacmay dagaalkaasi xeraale ayaa la kala geeyey isbitaallo ku yaala guriceel iyo cabuudwaaq oo ku dhowaad lixdan ruux oo dhaawacyo ah la kala gaarsiiyey doctor axmed cabdi shaaciye waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka magaalada cabuudwaaq
bukaan badan baa yimid dhaawacyo badan baa yimid dhaawacyahaas ilaa iyo adigo hadda iminka dhaawacda jiro ilaa soddon iyo todoba qof bay marayaan oo caawadan ilaa laba qof baa baa timid oo la keenay maantana badankoodana maanta bay yimaadeen laba qof sidaan ogahay mayd ahaan bay kusoo gaareen oo dhexday kusoo dhinteen oo isbitaalka waan hubnaa way soo gaareen oo intaa lagu cesho waa la asgeeyey hal qof dhaawac buu kusoo gaaray oo dhaawaciibu u dhintay dadka laakiin iminka caawa ku sugan baa ilaa saddex toba qof ah dadka dhaawacooda aadka u liito iyay badnaan be laakiin waxaa jira dad dhaawacyo culus qaba oo laakiin aan badnayn ilaa saddex qof ama laba qof midkood ah si hadda u kala liitaan inta kale waa iska dhexdhexaad walaale soddon iyo todoba qof baa iminka dadka dalka caawa ku hoydaya oo soo xarooday ah shan qof oo kalena labana dhimasheeda kusoo gaadhay midna wuu dhintay inta la keenay kadib u dhintay dhaawacyadoodu waa waa isku jiraan waa dhaawacyo iska dhexdhexaada iyo kuwa fudbil badan yihiin laakiin waxaa ku jira dhaawacyo culus baa ku jira oo ilaahay safiro dhaawacyo culus baa ku jira sidoo kale saddex dumaraha kamid a oo maamooyin ah baa kamid oo xabaduhu haleeleen inta kalena waa rag dhanka kale deegaan lagu magacaabo burdheere ee ka tirsan degmada cadale ee gobolka shabellaha dhexe ayaa waxaa dagaal aad u culusu ku dhex maray maleeshiya beeleedyo halkaasi wada dega waxaana beelaha halkaasi ku dagaalamay colaadooda ay soo jiitamaysay sannado dhowra khasaare dhimashay dhaawacyo ayaa ka dhashay dagaalkii halkaa ku dhex maray labada maleeshiya beeleed iyadoo dadka dhaawaca qaarkood diyaarad looga soo qaaday magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabellaha dhexe kadib markii looga baqay in dhulka lasoo marsiiyo maadaama magaalada balcad oo isku xirta deegaanka dagaalku ka dhacay iyo magaalada caasimadda xilligaasi dagaal kale uu ka socday oo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka dowladda halka oo al-shabaab ay haysteen saacado guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga degmada cadale oo ah degmada laga xukumo deegaanka uu dagaalku ka dhacay xuseen muxiidiin cabdulaahi ayaa sheegaya in khasaaraha dhimasho iyo dhaawac uu sababay dagaalkaasi ay gaarayaan ilaa iyo soddon dhimasho ah iyo tiraintaa ka badan oo dhaawacyo ah isagoona dhanka kale qiray in ciidamo ka tirsan dowladda federaalku ay maleeshiyaadku ku kala dhex jireen xilliga ay xabaddu bilaabanaysay arrinkaas waa jiraa waxa waaye shalay ayaa dagaal dhacay oo adiga laba beeloodoo walaala dhexdooda ah marka khasaaro badanna waa jiraa oo labada dhinacba ah wallaahi dhimashada iyo dhaawaca weli lama xisaabi karo inta laga og yahay laakiin ma yaro labada dhinacba waa gaarayaan adiga ilaa iyo soddon dhaawacyadoodana wallaahi ma lama sheegi karo adiga waayagana waa kotanayuun wallaahi waa labadii dhinac oo dagaalantay waaye waxa dhamaabiiska shacba waa arrin qabeen deegaankana weli colaadii waa ka taagan tahay oo weli sideedii ay maraysaa waa isor fadhiyaan weli wallaahi waxaan kuu sheegaa meesha ciidaman dawladda waa joogeenay labada qabiil dhexdooday ku jugeenay muddo adiga uun maalmo kooban ah horena waa ula waa ula jireenay oo maaragtay waa ku kala dhex jireenay marka adiga subaxda lays dagaalayay xabadda ciidanka dawladda marka ay ka soo baxeenay xabaddaba waa socotay iyagoo ku dhex jiraanayba xabadda bilaabatay ma jirto ma jirto cid ku howlan waayo cid hadda ku howlan ma ogin dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo shir jilaayd ku qabtay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa soo jeediyey baaq ku aadan in la joojiyo labada colaad beeleed ee ka kala taagan deegaanada galmudug iyo hirshabelle ka kala tirsan waxaan rabaa inaan soo jeediyo baaq culus oo nabadeed oo ku aadan dagaaladii horoo jiray oo ay suurowdo inay hadda waxoogaa qaboobeen kuwo ka dhib badan oo hadda xabadda iyo dhimashada iyo dhaawacu ay ka socdaan inaan baaq nabadeed ka soo jeediyo labada dagaal oo aan u qasday maanta inaan usoo jeediyo dadka walaalaha oo dhibaatadu ay ku dhex marayso agagaarka cadale iyo xeeraale agagaarka cadale oo hirshabeella iyo xeeraale galmuduga waxaan rabaa inaan dadkaas ugu baaqno wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaan magaca madaxweynaha iyo magaca ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo dowladda oo dhan in dhibaatada meeshaas ka jirta dadka ahalka u ah oo ay mas-uuliyaddu ka saaran tahay ay wax ka qabtaan u dhaqaaqaan inay joojiyaan xabadda la joojiyo ciidamada ishorfadhiya la kala qaado senatar cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee kasoo jeeda deegaanada galmudug ayaa baaq ku aadan joojinta dagaaladaasi u diray beelaha ku dagaalamaya xeraale iyo cadale kadib shir jilaayeed oo uu muqdisho ku qabtay waxaan rabaa meeshaan inaan uga jeediyo baaq muxuu ahayday dagaalada ee ka soo cusboonaaday meelo ka mida gobolada galgaduud oo ka mida galmudug maamulka dowlad goboleedka galmudug iyo eriyadan cadale iyo tuulooyinka u dhow oo iyagana maalmahan uu ka socda dagaalo meelahaas hirshabelle deegaankan ay maaragtay hoos tago meelahaas oo ahaa meelo nabdoon waxaa aada iyo aad runtii wax laga tiraanyoodo ah wax laga xumaada wax laga naxa ah wax arrin laga walwala ah dagaalada ka soo cusboonaada meeshaas ay isku dilahayaan dad walaal ah oo maaragtay muxuu ahaa deegaan iyo daaq iyo dhalasho intaba ay ka dhaxayso inay dhiigooda ku daata meeshaas gaar ahaan xeraale meesha la yidhaahdo waxaan maqlaynaa inuu ka dhacay dagaal runtii muddo laba maalmood ka socdo dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo hub aada iyo aada u baaxad weyn halkaasna dad badani ay dhimasho iyo dhaawac iyo barakac intaba uu ka soo gaaray si lamidana in dhinacan kale hadda aan ka hadlayo eryadan degmada cadale sidoo kale in arrimahaasina iyaguna ay ka dhaceen waxaan qabaa arrintaasi waa nasiib daro aaday nasiib daro u tahay aada iyo aaday waxay tahay wax ka fog deganaanshaha walaalnimada muslimnimada intaba maaragtay dagaaladaasi wax ka fog weeye waxaan ugu baaqayaa dadka waxgaradka culummada iyo odayaasha dhaqanka dadka kaloo bulshada kaloo soomaaliyeed ee deegaamadaas xeraale iyo dhinacan cadala intaba ku sugan in arintaa dagaalkaas la joojiyo yacni shuruudla-aan in la joojiyo dagaal beeleedyada ka dhaca deegaano fara badan oo ka tirsan dalka ayaa ah kuwa soo laalaabta oo beelaha colaadoodu tahay mid soo jiitanta oo mar weliba la fisho inay xabaddu isku bilaabaan taasi oo loo sababeeyo in markii hore aanay gaarin heshiisnaba iyo in deegaanada ay ku dagaalamayaan aanay ka jirin awood dowladeed oo shacabku ay ka baqaan waxaana saacadihii lasoo dhaafay soo tarayey baaqyada lagu dalbanayo in beelaha dagaalamaya ay joojiyaan dirirta islamarkaana ay wada hadlaan baaqyadaasi oo ka kala imaanayay gudaha dalka iyo jaaliidaha dibadda ku dhaqan cabdulxafiid cabdisamed wararka s b s
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.